Kureed markii muddooyinkii ka dambeysay koronkow ku koy suuqyada sarifka magaalada Hargeysa ee Somaliland iyo waliba Bangiga Somaliland beeso dollar la geliyay suuqyada sarifka magaalada Hargeysa ee Somaliland gudoomiye ku-xigeenka Bangiga Somaliland Ooyo Weheli Ajang agaasimaha guud ee bangiga iyo saraakiil kale oo ku tirsan Bangiga Somaliland ayaana beesadan dollarka ee geliyay suuqyada sarifka magaalada Hargeysa ee Somaliland agaasimaha guud ee Bangiga Somaliland Maxamed Qaasim Hussein in howlgalka baasagilyowka suuqa sarifka kureed warbaahintii la hadli usoona sidoo kale digniineen diri sariflayaalka bulshadii goobaha adeegyada dadweynaga waxaan howlgal ka fulinay suuqa xagga sarifka inagoo la dagaalamayna sarif bararka beryahan ku yimid suuqa isku sarifka lacagaha qalaad taasoo aan samaynay inaynu suuqii lacag dollar ah gelino kana soo saarna kaashka somalilan shilinka ah waxa weeyaan waxaan bulshadu wargelinaynaa maanta raydka in lagu dhaqmo la doonayo inuu yahay sagaal kun saddex boqol iyo konton oo gacanta hore ah iyo sagaal kun iyo afar boqol iyo konton oo gacanta dambe ah waxaan fariin u dirayaa dhammaan sariflayaasha dalka ka shaqeeya ee ku shaqaysta isku sarifka lacagaha qalaad lacagta somalilan shilinka iyo dollarka marka laisku sarifayo wuxuu baanku jaangooyey in lagu sarifo maanta raydka maanta oo maalin waliba raydka uu isbedeli doono raydka maanta sagaal kun iyo saddex boqol iyo konton gacanta hore ah sagaal kun iyo afar boqol iyo kontonna gacanta dambe inay siin doonaan oo dollarka ah shilinka iyo dollarka marka laisku bedelay lacagaha kale kama hadlay waxa weeyaan sida xeerka baanku uu dhigayo baanka dhexe wuxuu waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo xasiloonida lacagta korna uu qaado tayada shilinka somalilan sida laajligeedu ama sidaa daraaddeed waxaa sariflayaasha la faraya rayd aanan baanka ka soo bixin ciddi ku sariftaa in tallaabo laga qaadi doono waxa weeyaan markii hore dollar yareed ka cabanaysa maanta suuqa dollar wuu yaallaa somalilan shilinna wuu yaallaa suuqa sidaa laajligeeda maadaama baanku lacagtii somalilan shilinkii uu guray inta saa'idka ku ahayd suuq uu dollarna soo geliyey sariflo waliba raydka uu baanka u gooyey ma dhaafika waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa meheradaha markay dadka wax ka iibsanayaan markii shilinka somalilan ay ugu sheegayaan ay dollarku sarifayaan lacag xadka ka baxsan ku sarifay inay iyaguna joojiyaan qofkii lagu arkaa ama bulshada ay ka soo cabataayoo cadeymihiina loo soo diro meheradaasi tallaaba ayadana laga qaadi doonaa waxa weeyaan waxaa mamnuuc ah oo qaladna ah sharci darrana ah raydka baanka aanan soo saarin oo aan ka soo bixin qofkii ku dhaqma laakiin raydka baanka ka soo baxa un baa lagu dhaqmi karaa waxaad nagula socon doontaan subaxdiiba markay aada soo toosto raydka uu baanka soo sii daaya ciddii ku dhaqmi weydaa oo weli xoog aan ugu adkaynayaa sariflayaasha waxa weeyaan liisankana waa lagaala noqon tallaabana waa lagaa qaaday waxa weeyaan waxaa waajib kugu ah inaad raydka baanka aad dadka bulshadana ugu adeegto haddaad bulshada u nexi weydo annagaa bulshadii ka mas-uula annagu waajib naga saaran yahay inaan ka fekerno waxa u dantaa bulshada waxa weeyaan waxaan la hadlayaa oo mar labaad ugu celinayaa ganacsatada iyaguna baqaarka wax laga iibsanaya kaalinta shidaalka lagaga shubanaya meherada ama dukaanka wax laga iibsanaya subermarketka wax iibinaya kuma dhaqmi karaysaan kuna baysgareeya oo ku salleeya raydka baanka idinkuna waxaad dadka ugu sarifaysaan lacagta dollarka markaad wax ku iibinaysaan